weerarkan ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhajabula oo ka tirsan ismaamulka magaalada wajeer ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay ku damacsanaayeen in weerarka ay kusoo furtaan laba xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab kuwaasoo ay ciidamada booliska kenya ay maalmo ka hor ay ku xireen saldhigga la weeraray deegaanka uu weerarka xalay ka dhacay ayaa qiyaastii lix boqol siddeetan iyo saddex kilomitir u jira magaalada caasimada ee nairobi iyadoo sidoo kale warar ay helayso v o a na ay sheegayaan in maleeshiyaadka weerarka kusoo qaaday saldhigga ciidamada booliiska kenya ay saldhig ku lahaayeen meel qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirta dhanka xadka soomaaliya halkaasoo ay maleeshiyaadku ay weerar culus oo dhanka dhulka ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada booliiska ee kenya waxaay wararku sheegayaan in dagaal muddo kooban socday kadib ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ciidamada booliiska war kooban oo laga helay xarunta dhexe ee ciidamada booliiska kenya ee magaalada nairobi ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo ku qaylinayay luuqadda soomaaliga ay rasaas dhan walba ah ay ku ekeeyeen saldhigga halkaasoo ay iska caabin kooban ay kala kulmeen ciidamada booliiska waxaana rasaasta dagaalku ay socotay muddo ku siman ilaa dhowr iyo labaatan daqiiqo welina ma jiraan war rasmi ah oo lagu faahfaahiyey weerarkan oo kasoo baxay dowladda kenya laba iyo tobankii bishan ayay ahayd markii koob iyo toban ka tirsanaa ciidamada kenya ay ku geeriyoodeen qarax miino oo loo dhigay gaarigii ay la socdeen oo marayay meel u dhow tuulada dhamaajaali ee ka tirsan degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi